بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين شركنا جرايد مانتا وحوك عاو وحوك كسابسن يهي كوان مانتا على لهين رئيس وزارها سوماليا مدن محمد حسين روبلة كلان كاسي أو كو آدنا arrimaha doorashooyinka runtii ra-iisul wasaaraha waxaan ugu tagnay hoygiisa waan ugu tagnay aad iyo aad uu noo soo dhaweeyey waa ku mahadsan yahay laakiin eh, kulankaana wuxuu ku xi- la xiriiray kulamadii isdaba joogga ahaa iyo shirarkii isdaba joogga ahaa ee golaha midowda murashaxiintu ay ka yeelanayeen arrimaha soomaaliya ee ku aadan doorashooyinka oo hadda doorashooyinka gudbay ay isu bedelay boob qaawan Eh, ra-iisul wasaaraha waxaan ula tagnay arrimo muhiim ah waxayna ahayd inaan ka tarjamayno dareenka bulshada soomaaliya ay ka qabto geedi socodka siyaasadeed ee xilligiisi dhaafay xaaladihiisana ay qaldan yihiin waxaan u gudbinay dareenka keenna ah iyo kan bulshada soomaaliyeed ee ah waxa socda inaysan ahayn doorashooyin ee la- doorashooyinka la arki jiray ee ay yihiin hanaan boob qaawan ah oo la boobayo iraadadii ama rabitaankii shacabka soomaaliyeed ra-iisul wasaaraha dareenkaas markaan la wadaagnay arrinka waa uu soo dhoweeyey waxa uuna noo sheegay in uu isugu yeeri doono golaha eh, wadatashiga qaran eh, dareenkaasna uu u gudbin doono eh, doorashooyin isu hufan oo hagaagsan siday u dhici lahaayeen Eh, warna way ka soo saareen war cadna waa uu ka soo saaray ra-iisul wasaaruhu annagu sideennii kale waxaan wadi doonaa kulamadeennii aan la shiraynay dhexdeenna iyo bulshada soomaaliyeed qaybaheeda kala gedisan waxaan uga gol leenahay in bulshada soomaaliyeed waxa ay xaqa u leeyihiin daruurigana u ah inay helaan xaqa waxa ay u leeyihiin doorashooyin daahfuran oo hagaagsan oo ku dhaca jawi nabad ah ay ka dhalato doorasho ay ka dhalato dowlad ee, de- ee, lagu helo deganaansho dadkuna ay wada ogol yihiin hadda sida ay wax ku socdaan waa hanaan khatar ku ah jiritaanka iyo wadajirka iyo badqabka bulshada soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa shacabka soomaaliya meel kasta uu joogo doorashooyinka socda kuwii idin anfacaya ma ahan kuwii dowladnimada lagu helaya ma ahan kuwii degaanshaha deganaanshaha keenaya ma ahan waxaan u taagannaha sidii sanad ka horba aan ugu taagnayn inaad heshaan doorashooyin daahfuran xor ah xalaal ah ka dhasho hoggaan wanaagsan oo dalka hayi karo si silica dhaqaalaha leh ah, nabadgelyada leh caafimaadka leh xiriirxumada dibadda leh looga baxo oo dalka dadka iyo dadka soomaaliya ay helaan hoggaan arrinkaasi ka samato bixi karo Eh, waxay ila tahay qof kasta oo dulmana ah oo doorashooyinka lagu dulmiyey waxa uu xaq u leeyahay inuu cadaalad helo cadaaladaasina waxay ku imaan kartaa falaadka la sameeyey iyo hanaanka aadka iyo aadka u qaawan ee ee boobka ah in wax laga qabto xaaladihii hore ha noqoto xaaladaha dambe ha noqoto laakiin waxaan rabnaa ra-iisul wasaaraha inaan fursad siino oo uu la kulmo ee, golaha wadatashiga qaran annagoo dhanka kalena sii wadi doono dadaaladii aan wax ku saxaynay wax ku toosinaynay ummadda soomaaliya aan uga danaynayna